magacaygu waa cali muuse xasan waxaan ku jiraa delegationka maaragtay wafdiga jabuuti la socda xildhibaan baana ka ahaa maaragtay xildhibaan horaan ahaa iminkana la taliyaha siyaasadeed ee sbiikarka ayaan ahay wafdiga maanta shalay baan nimidnay magaalada maxamed baydhaba ilaa xalay waxaan ku jirnaa soo dhoweyn iyo caweyn iyo maaragtay alxamdulillahi rabbilcaalamiin rareeb baan ku jirnaa walaalahayga koonfur galbeed baan soo booqanay annagoo meesha baydhaba iyo koonfur galbeed in badan maqalnay magacayga laakiin weli arkin wafdiga waxaan u malayaa in ay ku jirin qof weli arkay baydhaba mabsuudna laga wadayahay ilaa xalay saa kale waxaan u kacnay inaan soo booqanno beeraha baydhaba beerooyin ka mid a amba maarata gobolka beer baan joognaa halkan lagu soo dhoweeyey quruxda beertana waan arkaynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin dee caano geel baan ku cabnay khudrad baan ku cunnay harkaan hoos fadhinaa waxa weeyaan nacmadahaas ilaahay uu siiyey soomaali say u dhan tahay iyo dhulka quruxdiisa iyo jawiga markaa aragtid waxaad leedahay jannadii adduunkaad joogtaa soomaalina wax kama maqano nabad baa ka maqan waxaan u rajaynaynaa soomaali ilahay inu nabad u keeno ou nabad kaloo dhiga dalku suu u dhan yahay oo min koonfur galbeed bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyiba in layskaga gudbi karo iyada oo cidba loo baahnayn walaa security walaa waxba loo baahnayn dadku nabad ay ku socdaan intaa haddii la helo dhaqaalaheennana adduunkan ka gadhi karnaa waxa weeya nin kasta oo soomaaliya nicmad iyo nololba ku noolaan dee waxaan iin rajaynaa khayr baydhaban waxaan kaga tagaynaa nabadgeliyo iyo xasuusta beerta iyo caanaha insha allahu tacala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu warahay salla calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam anuu magacaygu waa xildhibaan cabdow ciise bulaale xisbiga mucaaridka dowladda jabuuti baarlamaanka jabuuti waxaan halkan joognaa baydhaba jannaayo siduu yidhi abwaankii nabadaa naas la nuuga leh waxaad arkaysaa nabaddu markay jirto in caanihii iyo dhirtii iyo khudaartii la arkayo waxaa aad iyo aad u mahadsan guddoomiyaha south west gobolka koonfur galbeed madaxweyne cabdulcasiis xasan maxamed laftagareen iyo gudoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal oo fursaddaa aad iyo aad noo siiyey inaan daawanno in baydhabo nabadi ka jirto in dawlad adag ka jirto in ay ummaddii rajadii iyo mustaqbalkii soo socoto in maaranka maalinka maanta ay sidii shalay maanta xoog boqolkiiba boqol dhaanto magaalada daxalkeyga waan soo daawannay wax walba waan soo aragnay waxaan rajaynaynaa sidaan markii horeba artay ilaa maanta aanu daba joogno soomaalidu inay soomaalidu mida la arko soomaalidu quwaddeedii soo socota la arko soomaalidu nabaddeedii iyo dawladnimadeedii hesha la ragno insha allah biidnilaahi kariim desaa waxa weeyaan in lasii adkeeyo shacbiga soomaalida iyo dawladda jabuutina walaalnimadoodii inaan sii xoojino aad iyo aad bay mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah anuu xildhibaan cumar aadan saciid kinniyohoy gabuuti iksemetehta wafti ikii numugtena kinniyohoy asaa kweledanimi soomaaliyay soomaaliyak baydhaba magaalaay kimal dameetee kimal akki ammaneemihii baydhaba magaalalaa kadhagarayuni habeenii koonfur galbeed madaxweyneabahyan cabdulcasiis kee soomaaliya federaal president ahyan numu nelli kadhagarayuni habtee dir xaflatni heenii asaaku baydhaba magaalakaa barri genne magaala genne nicmata kadnataniyaweledani bustaanayaa bustaanaay gaali xanaay muuzuuy cambaay ahaa nicmatelle ambaadhooy anicmataa yalli anicmat elli aysam wegerii salaam yamaatee yalli wegeri keenih baahamahaa yalla keenih kallaxenno asaakuu elleda baadhoo kadha baadhooy soomaliyadumaa kadha baadhoo kenim ayti ha bugsiremeha intih nublehii intih nubleemilii yalla kallaxna hirabbuu
alxamdulilah rabbilcaalamiin eedaa arday eedaa faraxsan geegta maadaama ay madaxweynaha koonfur galbeedyo anayto iyo dowladda jabuuti gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo wafdi hogaamiyo iyo gudoomiyaha baarlamaanka roogna beertay beero kamid arday koonfur galbeedna una roogna eedaan ka faraxsana insha allahu tacaala aan maalin weyta madokooy beertu geeka ka sii daruro maadaama madaxda inka sarayta dalkan arday isa roogna insha allahu tacaala mayna rajaayin doonne beertuma onta ka bilaaran oo beer badan kaleen ka sidar sinti ilmad kala kooy doon idan ma sinti insha Allah taala waan faraasana wa fud aalimi ilaa roogdeedan ka faraasana insha Allah taala walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaati waa anigoo ah farxaan muuse cige farxaan xidig oo ah guddiga wacyigelinta ciidamada qalabka sida iyo taakulaynta ee qaranka soomaaliyeed maanta waxaan ku sugannahay baydhabo janaay oo welibana jannadii ka muuqato quruxda iyo jannadu dee waa waxa weeyaan waa webiyo iyo quruxda iyo sida haddaan oo waxaa nala waxaan la soconaa guddiga ama maaragtay baarlamanka jabuuti maaragtay maxamed cali xumed iyo maaragtay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis leftegran iyo maaragtay baarlamanka gudoomiyaha baarlamanka qaranka master mursal iyo gudoomiyaha gobol dowlad goboleedka koonfur galbeed maye sheekhuna maye ayaa nala socda iyo xildhibaano reer jabuutiya marka waxa weeyaan xafladdii xalay toole iyo maamuustii iyo maanta guddoomiyeyaasha koonfur galbeed saddex iyo toban siddeed iyo tobankiisa degmo guddoomiyeyaashooda oo maaragtay shiraya ayuu madaxweynuhu usoo usoo maaragtay u furay shirkii u furay marka waxaan leeyahay aniga maanta waxaan arkay dowladdii soomaaliyeed ee qarannimo ee soo noqonaysay aasaaskeegu waxa weeyaan ama soomaali adduunkao dhanba aasaaskiisu waa koonfur galbeed ama soomaaliya oo welibana koonfur galbeeda waxa weeyaan samirkooga iyo dulqaadkooga iyo dhulka quruxda badan leh ee saa u haystaan kiilka ay isku hayaan dhinaca oo haddana anay maaragtay sidii uu maaragtay madaxweynuhu maanta ugu sheegayey boqol kilomitr baa deegaanka uu jiraa ka kaleba marka waxa weeyaan dowladdan iminka dib loo dhisayo ee dib loo yagleelayo hooya hore u tiri ama hooyo soomaaliyeed baa hore ugu mahmahday oo tiri ilmihii dushaada oo gol baa la sitaa marka waxa weeyaan dowladda qaranka ee ummadda soomaaliyeed waxay mar walba halkan ama annaguba u nimidna ay dowladda jabuuti baarlamankeyga iyo dadkeygu ay u yimaadeen waxa weeyaan waxa ka ifaya laydhka ama sawirka ka soo muuqda soomaaliya dibukabashada ama dibudhiskii qaranka ummadda soomaaliyeed hoostaa laga soo bilaabayaa nin dusha looga keenay ma jiro maanta waxaan ku faraxsanaa markuu madaxweyne leftegran uu lahaa aasaaskaa laga bilaabay oo waa dowlad goboleedyo qaarkood dowladda koonfur galbeed deegaankeyga waxbaa laga soo doortay dadkaa soo doortay marka qofku kolkuu dadku soo doortaan mas-uuliyaddiisa iyo farxaddiisa iyo dadku way wada shaqaynayaan marka waxa weeyaan ku dayashay mudan tahay koonfur galbeed koonfur galbeed waa meesha ay soomaali ku hiigsanaysa ee leydhka uga baxayo sooma ha lagu taageero ha la garab joogsado dowladda qaranka waxaan u sheegaya iyo dowlad goboleedyada inay maaragtay dhug u yeeshaan koonfur galbeed inay tahay laydhka noo baxaya ee soomaaliya ee soo noqonaya wabilaahi tawfiiq runtii anuu ku hadlayo magaca xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan aad ugu faraxsannahay sidana loogu soo dhoweeyey maaragtay intii aan joognay wafdiga uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti sidii magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftagareen iyo madaxdii kale oo maaragtay guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed iyo intii kale joogtay sidana loogu soo dhoweeyey aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waana ku mahadsantihiin shacbiga reer baydhabo waana ku mahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa baydhabo jannaay beeraheedii aad baan waxaan ugu mahad celinaynaa shacabweynaha reer koonfur galbeed khaasatan reer baydhabo oo iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiin laftagaree guddoomiyaha baarlamanka iyo guud ahaan sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyeen sharafta iyo qiimaha iyo karaamada leh aad iyo aad baad umahadsantihiin anagoo ah waftigii federaalka oo hogaaminaya guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali maxamed oo isaguna marti inoogu ah waddanka aad iyo aad baad umahadsantihiin